barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efyimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa khamiis saddexda bisha agost labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinka daadihinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyaro ku dhaqan magaalada boorama oo sameeyey beer ay ku dhaqaan digaaga ganacsiga ah digaaga markaan aasaasnay waxaan ka keennay miyada ama meelaha ka baxsan magaalada agagaarka laakiin digaaga kale caalamku ilaa meelaha toban nooc ba jiro caalamka qaar waxay dhahdaa hybrid qaar waxay dhahdaa loghon qaar waxay dhahdaa ailan laakiinse waa artificial oo haddii iyagoo ay islaayaan way dhimanayaan kulaylka badan qabowga badan lama qabsadaan markaa
waxaa kale oo aad maqli doontaan sicir bararka ka jira magaalada boosaaso oo saamayn ku yeeshay nolosha qoysas badan iyo wadayaasha booyadaha biyaha dhaamiye oo isku soo bax sameeyey biyaha waxaanu ku shubi jirnay hadba magaalada waa siba ahayd kaashibaab baa u badnaa saddexiyo toban labiyo toban koobiyo toban toban intaba waa lagu shubi jiray laakiin dadku labiyo toban koobiyo toban bay u badnayd inaanna waxba isku kaaya bixin karin oo waxay matooradii iyo shaqaalihii iyo moogsoontay deenimooyinkii aanan isku kaaya bixin waayo saa la-aadegeed baa marka waxay gaadheen labo inaannu lacagta kordhinno iyo inaannu ceelashii xidhanno
qodobadaas iyo xubintii cayaaraha ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan marka horeese ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saxiixay sharci cunuqabateena kaasoo uu ku tilmaamay mid dhibaato geysanaya oo aanu mar ahaantaasina ahayn sharci waafaqsanayn isla mar ahaantaasina ahayn mid sharciga waafaqsan waxaana cunuqabateyntan ujeedkeedu yahay in lagu ciqaabo ruushka fargelintoodii ay ku sameeyeen doorashada madaxtinimada maraykanka ee sanadkii tegey waxaana lagu soo rogayey cunuqabateyntaasi moscow iyo dalka kuuriyada waqooyi sidoo kale iiraan sharcigaas ayaa sidoo kale xadidaya awoodda madaxweynaha ee uu kaga qaadi karayo cunuqabateyntaasi wadamadaasi isagoo aan markaasi la tashan kongareeska waxauu donald trump ku yiri war laga soo saaray aqalka cad in xadidnaanta awoodda sharci fulaneed ee sharcigaasi maraykanku ka dhigi doono mid ku adkaysa in uu galo heshiisyo u wanaagsan maraykanka islamarkaasina ay dalalka shiinaha ruushka iyo kuuriyada waqooyiba ay ka dhigi doonaan kuwo isku dhow oo isku meel aada
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka venezuela ayaa gaashaanka ku dhuftay eeda loo soo jeediyey oo sheegaya in la musuq maasuqay ama lagu shubtay in ka badan tirada dadkii u soo baxay doorashadii uu muranku ka taagnaa ee lagu dooranayay guddi dib u qori doonto dastuurka qaranka ee dalkaasi guddiga ayaa sheegay in codbixintii dhowaanta ka dhacday dalkaasi venezuela ay ka qayb galeen siddeed milyan oo qof laakiin shirkad laga leeyahay dalka ingiriiska oo ku lug lahayd qalabka tiknolojiyadda ee lagu tirinayo codadka ayaa sheegtay in laga been sheegay tirada dadka u soo baxay doorashada mucaaradka u qaadacay doorashadaasi ayaa iyaguna sheegay in tirada u soo baxday doorashadu ay kala badh ka yarayd inta ay dowladdu sheegtay
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boorama ayaa isu tegay islamar ahaantaasina samaystay beer ay ku xanaaneeyaan digaaga islamarkaasina ay u iibgeeyaan hilibka iyo ukunta digaaga suuqyada wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa waraystay mid ka mid a dhallinyaradaasi shirkadaasi aasaasay waad mahadsan tahay haashim waxaan hindisay ama fikraddan ay igu dhalatay iyadoo weliba jacayl ahaan ay iga tahay shan sano ka hor ay igu dhalatay markii aad aasaasteen shirkaddan dhaqashada digaaga halkeed ka keenteen digaaga
digaaga markaan aasaasnay waxaan ka keennay miyada ama meelaha ka baxsan magaalada agagaarka oo digaaga digaaggeennu inkastuu yahay digaag inta badan aanan beeddhalkaan ku fiicnayn laakiin haddana wuxuu la qaybsadaa ama uu ugu fiican yahay inuu in badan ay digaagadii kuu jirto taasina waxay sababtay inaan anaguna businesskaygana markaa u shaqeeyo oo si fiican u shaqeeyo laakiin digaaga kale ee caalamku ilaa meelaha toban nooc ba jiro caalamka qaar waxa dhahdaa hybrid qaar waxa dhahdaa loghon qaar waxa dhahdaa ailan way kala badbadan yihiin oo kuwa ilaanka maraykanka ayaa lagu isticmaala inta badan loghonkana jinaha ayaa isticmaalo waa qaar cadcadaana hybridkana waa kuwa markaa hybridku waa kuwa caalamka ee ugu fiican ugu maxaydan tayada fiican leh marka iyagu beed badan bay iyo sanadkii dhalaan laakiinse waa artificial oo haddii iyagu ay islaayaan ama haddii ay isqaniinaan way dhimanayaan environmentko kale kulaylka badan qabowga badan lama qabsadaan markaa marka taasina waxaan uga door bidnay aan taansiga daynay sii nagaashihii ay digaagadu ku noolaan lahayd toban wiig ama toban wiig ama koobiyo toban wiig kuma noolaanayso ee wax ka yarbay ay ku noolaanaysaa taasina markaa businesskayga dhaawac bay geysanaysaa marka digaaga waddanka ah ee la qabsanaya sida bini'aadanka cimiladooda la qabsanaya iyoaan miyada ka soo urursanay marka meesha aad ku dhaqdaan ma meel beeraba meelaha ay galaan ma meelaha aad u samayseenba mise meel bannaana ayay iska lugayaan olol ayay ku jiraan bal taa waxoogaa maaragtay faahfaahina naga sii waa mahadsantahay haashim horta digaagu markaad meel ku dhaqayso biliiska ama meelaha lagu dhaqo waa saddex shay qaar waxa dhahdaa free range waa la sii daayaa xerooyinkoogu way jiraan laakiin waad sii daynaysaa taasina markaa dhibaato badan bay keentaa oo beedkiibay meelaha kaaga dhaldhalayaan ama xayawaan baa iyaga cunayo dhib taaweyn bay leedahay qaarna waxaa dhahdaa kaabijin oo digaagu maba soo baxayaan cadceedna markaas isma arkayaan taasina dhib bay leedahay oo cadceeddu bakteriyada ku dhalanaysa ayay dishaa taasina iyaduna ma yaro fiicna waxaa dhahdaa mid kalea jirta marka oo semi free range baa dhahdaa qaybna waad sii daynaysaa marna waad soo xidhaysa haddana marka anigu qaybtaasaan doorannay horta aqal weyn baan u samaynay aqalkaasi hareerihiisa waa bannaan yahay laakiin shabag baa kaga xidhan shabagaasna waxaan ugu talagalnay digaagu boqolkiiba sagaashan ama sagaaliyo sagaashan haddii ayna inflation ama haddii ayna helayn hawo fiican way dhimanayaan marka marka labada gidaar ee dherarka ah waxaan u samaynay shabagweyn oo hawadu iga soo baxdo dharaartiina cadceeddu markaa usoo dhex mari karto gudihiisana waxaan uga samaynay selis yar waa aqlo yaroo sida maxadanay marfishka oo dukaankoo kale ah yaan u samaynay halkaas ujeedka boqol baan kasoo jeedinay ilaa laba boqol halkan kalena laba boqol oo aqal baan kasoo horjeeday marka digaaggii labadiiba digaagba sel yar bay ay gali karaan marka halkaa waxaa ka cad inaan aan ku dhaqi karno aqalkiiba kun ilaa kun iyo shan xabo inaan ku dhaqi karno daryeelkooga iyo xanaanayntooda yaa idinka caawiya ma dhakhaatiir ayaa idinka caawiya ma cid khibrad u laha idinka caawiya yaa idinka caawiya habka loo xanaaneeyo digaaga
waxaa naga caawiya wasaaradda maxadan xanaanada iyo xoolaha boorama ayaan u tegtegaa marmar oo dawooyinka ay hay-aduhu keenaan ama dawooyinka meesha yaale lagu talagalay digaaga yaan ka soo qaadanaa sidoo kale aniguna nin waxbartay baan ahay oo in badan kusoo dhex jiray oo digaagoogasay u dhalaan cudurrada saameeya waxyaalo badan baan kusoo dhex jiray marka anigaaba halkii doctoorka iyaga u taagan oo wax maxaydanay dhiba oo naga hor imaadaa ma jiro laakiin dawooyinkaasna wasaaraddaasaan ka soo qaadanaa
adigoo aqoonta digaaga xaggeed kusoo baratay
anigu horta jaamacad umaan fadhiisan laakiinse anigu waxaan bartay waxa dhahdo project management in hay-adaha iyo mashruucyada sida loo maamulo ama loo kontaroolo ayaan bartay marka taasina waxay ii sahashay fiil walba inaan barta markaa mid waxaan ka bartay online baan ku bartay alisandcom waxa dhahda ayaan ka bartay sida digaaga iyo wax loo xanaaneeyo sidoo kale internetkana research badan baan sameeyey taasna waxay igu sii caawisay saddex sanana inaan maxadanay gacanta ku hayay oon ku dhex jiray oo waxyaalaha soo asiiba cudurrada wixii aan soo dhigtay wixii halkana markaa isku maajgareeyo markaan isku arko taasina waa maxadanay laakiin meel aan caad u fadhiisto jaamacada ma jirin khibrad ahaan baan ku shaqeeyaa
waxaad nooga warantaa cuntada aad siisaan digaagan waa cunto nooceeya halkeed uga keentaan
horta waxaa jira cuntooyinka caalamka waxaa dhahdaa mixed food ama chicken food baa dhahdaa iyo digaagun u gaara waxaa markaa laga helaa wadamada asianka ayaa inta badan laga helaa taasina markan soo gaadhidda ama transportationkan soo qaadana kos badan bay noqonaysaa marka laakiin cuntadaa cunto lamidaan samaynay oo ah mixed food waxaad ku daraysaa cuntooyin kala duwan baad u daraysaa laakiin beersantaj ahaan qaybqayb ahaan way kala sarsaraynayaan qaybta ugu sarraysa een u badino waxaa ka mida geleyda ayaan u badinaa qaybta maxayd inay ku xigtana waxa weyaan aan ku xigsinaa digirta oo fitamiin ay ka helaan geleydana markaa energy bay ka helaan iyadana sidoo kale vegetabliska ama kaabishka hadday noqoto salaadka hadday noqoto waxaasna iyagana beersinta jahaan baan ku siinaa tirada digaagga ad dhaqdeen ilaa iyo hadda ee xerada idinku jira amase aad xanaanaysaan waa imise
horta sannadihii hore iska weli waxaan nahay bilow laakiin hadda waxaa noogu jira laba boqol baa noogu jira bacda ciiddiina markaa ciiddii wixii ka dambeeyena afartan baa noo kacay marka laba boqol iyo afartan baa noogu jira insha allah iminka waxaa bilaanka noogu jira saddex boqol oo kale inaan soo qaadano injiinkiina inaan kusoo darsanno waxyaalahaasa iminka maxayd inay noogu jira insha allah beedka ay maalintii soo qiyaastii waa imisa
waxay soo saaraan boqoliyo sideean boqoliyo sagaashan bay soo saaraan labadaas isku jiraan marka
hadday boqoliyo sagaashan ilaa boqoliyo sideetan soo saaraan kharashkooga ku baxa xanaanaynta iyo daryeelkooga ma dabooshaa waxa ay soo saaraan
haa dabcan way dabooshaa oo iyaga maalintii afartan xaboo kale ayaan u dhignaa maxayd inay kharashkooga iyaga dib ugu noqonaya afartan xaboo iibkooga inta kalena markaa shaqaalaha meesha ka shaqaynaya iyo sayf ahaan baan u dhignaa
shaqaalaha idiin shaqeeya ee ka shaqeeya meesha aad ku dhaqdaan digaagga waa dhallinyar intee leeg
horta wax dhallinyara dhallinyartu way nagu yar tahay maadaama dhallinyartu waxyaalo badan bay qaldayaan laakiin waxaa jira odayaal dad maxaydin iska muddo kara oo waxana maxaydin nolol maalmeedkoogana ay tahay iyaguna markaa si fudud kaga qaadanaya markaa kuwaasaan tababarka siiya markaa dhallinyarta yaryar naguma badna laakiin waxa weeyaan laba oday iyo laba dumara afartaasaa ka shaqeeya imka
idinkoo dhallinyaradii hina maamulka iyadoo haysaa soo maha markaa maamulka iyo maaraynta iyo wixii kale u baahan yihin haddii tababar u baahan yihiin haddii waxyaalo kale u baahan yihin baan annaguna aan ka maaraynaa ama aan u qabanaa
shirkaddan dhaqista digaagga ee aad aasaasteen maxaad ku rajo weyntaa mustaqbalka ilaa hirka inaad gaadhsiisaan ayaa mustaqbalka kuugu jirta fikirkaaga mustaqbalka waxa ii bilaangaraysan ama aan qorshaystay in horta digaaggan aan ka dhigno digaag ilaa labaatan kun shan labaatan kun oo xabbiin aan gaadhsiino oon baahida gobolka awdal aan hagabtirno weliba maxaydinay qaybta annagu waxaa nahay organic waa wax maxaydinay naturala meelaha kale artificial baa laga helaa laakiin naturalka dadka u baahan inaan horta qaybta aan ka hagabtirno ayaan rabnaa gobolka awdal
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dhallinyarada isku xilqaantay inay sameeyaan oo ay aasaasaan xarun ay ku xanaaneeyaan digaaga dabadeedna ay ka ganacsadaan haashim sheekh cumar good ayuuna u warrameeyey gudaha magaalada boorama
halkaasi aad dhegaystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a idaacaddeenii duhurnimo barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaanu ku guda jirnaa sicir barar xooggan oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka ku dhaqan magaalooyinka puntland ayaa jira qoysas badan ayaa ka cabanaya qiimaha raashinka iyo dhuxusha iyo weliba biyaha oo sare u kacay wadayaasha booyadaha biyaha dhaamiya ee magaalada boosaaso ayaa sameeyey isku soo bax ay ku sheegayaan in qiimaha biyaha kor loo qaaday kadib markii noloshii magaaladu ay qaali noqotay ceelasha ay biyaha ka soo dhaaminayeenna lagu wargeliyey in biyaha la qaaliyeeyey wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa waraystay qaar ka mida wadayaashii booyadaha ee isku soo baxaasi sameeyey
waxaan u nimid maantayto inaanu shucuurtayada muujinno sida aan yani maqsoonta efreshinka noogu kacay iyo sida aan anagu maqsoon tahay aan talo uga gaari lahayn go-aan uga gaari lahayn ummadda soomaaliyeed ama puntlandna ugu sheegi lahayn in maadaama ay nagu kacday ceelkashii biyahana nalagu kiciyey canshuurtiina ay nagu kacday birtii gaarigana ay nagu kacday waxyaalo badanoo dee lacagtii kaashkuna qiimadhaca ku yimid ayaanu waxaanu garanay inaanu anagu isu nimaano wixii go-aana oo talaa oo midaysan aanu ka gaarno dadka iyaga isku shaqada maxaa talaa u gaadheen marka waxaanu gaarnay talooyin badan oo ku saabsan annaga xagga gudaha iyagaa dadka shacabka saan ula macaabili lahayn dadkaan u shaqayna saan ula macaabili lahayn sidii aan wixii soo kordhay ugu sheegi lahayn aan ugu qancin lahayn oo aan ugu gudbin lahayn waxyaalo badan baanu go-aan ka gaarnay waananu isla meel dhignay si annagoo eegayno culimmadayada iyo dadkayga waaweyna ay nala joogeen iyagoo caqli badan iyo moogsoonta talooyin badan iyo tusaale badan aanu ka bixinay say wax ku kordhi karaan say wax ku kicin karaan muddo badan baan arrinkan ku jirnay waxaanu go'aansannay maanta inaannu saxaafadda u yeerno oo aan wixii aan gaarnay iyo go-aankii aanu qodobadii aan samaynay inaannu insha allahu tacaala aanu moogsoonta inoo soo gudbinno horey meeqaa booyadda ama biyaha ku shubi jireen marka hore biyaha waxaanu ku shubi jirnay hadba magaalada waasiba ahayd kaashibaag baa u badnaa saddexiyo toban labiyo toban koobiyo toban toban intaba waa lagu shubi jiray laakiin dadku labiyo toban koobiyo toban bay u badnayd marka sidaa la adigeed ayaan anagoo inta yadaa isku wadna wax walba ka dhaliilayno ayaan haddana waxaanu aragnay yacni nimankii guddiga ceelasha biyaha ayagoo talaya go-aan gaaray oo aanna de qofku hadduu talaya go-aan gaaro adiguna waa inaad talaya go-aan aad gaadhaan oo aad tashataan sidii idinkuna sida wax nalagu qabtay aad wax idinku ku qaban lahaydeen annagoo duruufaadkaygii hore aad u liitay oo ceelashii deymo badan ka galnay isbarbaatayadii deymo badan ka galnay dhibaatooyin badan iskuulka ay soo bixin waaye marka sidaa laadigeed baan waxaanu gaarnay inaanu go-aan gaarno go-aamadaana aan ka soo saarno ma ceelasha biyaha aad ka qaadan jirdheen ee biyaha ayaa lacagta kordhiyey
way kordhiyeen ha way kordhiyeen ceelal bay kordhiyeen lacag bay ku dareen lacagii hore inooga qaadi jireen bay hore lacag ku dareen arrintaa ma kala hadasheen marka iyaga ma la fadhiisateen waa la fadhiisanay haddaanu dhan walba ula fadhiisanay intaan anagu hawsha gaarin baan la fadhiisanay waxayna yidhaahdeen hadday iyagu isku noqdeen waxay noo bandhigeen iyaga laftigooda inaana waxba isku kaaya bixin karin oo waxay matooradii iyo shaqaalihii iyo moogsoontay diinimooyinkii aana isku kaaya bixin waaye saa laadigeed baa marka waxay gaadheen labo inaanu lacagta kordhinno iyo inaanu moogsoon tahay ceelashii xiranno marka go-aan waxaanu ku gaarnay inaan anaguna isku noqonno oo aanu isku tagno haddaanu nahnay dhalinyar bulshada booyadaha oo aanu isku nimaano aan go-aanna marka anaguna ka soo saarno biyaha lix iyo toban baanu ka dhignay xaafadaha dekadda shan iyo labaatan doolar baanu ka dhignay wadooyinka rushaynta shan iyo labaatan doolar baan ka dhignay shubka lashuba wiishashka shubahan boqol iyo waxaanu ka dhignay boqol iyo labaatan doolar ayroboorka shan iyo labaatan doolar baanu ka dhignay kontaroolka afartan doolar baanu ka dhignay marka see dadkan ugu qancayaan marka arrintaas way ku qancayaan yani waxa jirana way ogsoon yihiin dadkuna waxa weeyaan annagu haddaa way la socdaan waxa jirana way la socdaan taas waxaa noo dheerba ceelashii biyaha aan ka qaadi jirnay waxaa loodaa la yidhi meel biyo leh baa loogu yimid annagu sideedaba sidaan usoo soconaa ceelka u nimaanaa wixiisana waa naga qaataa ama waan xirtaa annaguna waxa weeyaan waxaygii markaan shubno ma helno waanu ku tabcaanaa war waxaygii saanu raadina nafta nagaga dhacdo waxaygii baa meesha ka baxa annagoo wiilashii noo shaqaynaya biilkoodii iyo dhibaatooda mid hadduu naga xanuunsada isbitaal ma geen karno waay ugu dambayntii marka xaafadihii waxaa ka dhigteen lix iyo toban doolar oo shilinka soomaaliga mise doolarka lix iyo toban doolar oo u s baanu ka dhignay horey waxay igu sheegteen in lacag soomaaliga ay qaadan jirdheen maxaa ku diideen lacagta soomaaliga maadaama inta badan xaafadaha hooyooyinka lacagta shilinka soomaaliga ay inta badan iyagoo gacanta ku hayaan waxba maanaan diidin laakiin hadda laftigeeda hadday kaashkana siiyaan qaymaha uu joogaan wax ugu dhufanaynaa aanu uga qaadanaynaa waxaan diidayna anagu ma jiro laakiin wax walba barayskoodii lix iyo tobanka wuxuu yahay baanu ka qaadanaynaa insha allahu tacaala arrintan marka maamulka gobolka bari iyo dowladda ma kala hadasheen kalama aanaan hadlin ganacsiga kan waa ganacsi annaga noo xora waa annaga moogsoon tahay inkastoo moogsoon tahay wixii kaga aadanna waanu u sheegaynaa waanu la hadlaynaa waana cabashadeedana waa gaarsiinaynaa insha allahu tacaala ummaddu ha nala qaataan waxaanu soo kordhinnay iyo say wax u kordheen dee ummad baanu nahay ummad baanu ka bilnaa lacagahuna kaashaa noo siiyan insha allahu tacaala waxa weeya dinin walba sidii tuurle tabta u seeday isagaa yaqaan laakiin waxaa weeya inaanu ummadda u sheegna inay wixiina kaash yihiin allahu mustacaane biyihiina qaymaha laga dhiga
ugu dambeyn dad aan lacagta iska bixin karin baa jira lix iyo toban doolar ay u badan yihiin dadka barakacyaasha boosaas ku badan iyaga maxaa idinkaga qorshaysan dadkagudigaas taas gaadhay wayna guddi baan leenahay guddigaasaa soo maaraynaya waan ognahay waanu la soconnaa iyagaa go-aan fiicanna ka soo gaaraya go-aan yacni mogsoonta bidixayna ka soo gaaraya mid midigeed baanu ka soo gaaraynaa insha allahu tacaala kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah wadayaasha booyadaha biyaha dhaamiye magaalada boosaaso oo ka qayb gelayey isku soo bax ay sheegayeen in ay ku shaacinayaan qiimaha biyaha magaalada ay ugu dhaamiyaan oo kor loo qaaday kadib markii magaalada sicir barar laxaadle laga dareemay wuxuu u waramayey wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf haatana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa waxaa idinku soo maqan heesta qalbilula iyo codka maxamed xasan xuseen lafoole heestaasi qalbilula iyo codka la foole ayaynu intaasi kaga soo gudbaynaa halkaad naga dhegaysanaysaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee v o a washington waxaad barnaamijyada v o a ka dhagaysan kartaan internetka v o a somaly com haatana dhinacii ciyaaraha ayaan jaleecaynaa waxaa u diyaara jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno horyaalka kubadda cagta ee soomaaliya ayaa shalay lasoo gabagabeeyey xafladna waxaa lagu qabtay gegada kubadda cagta ee banaadir stadium kooxda kubadda cagta ee dekadda ayaa hore ugu guulaysatay horyaalka iyadoo hal kulan uu ka harsanaa waxaana kaalinta labaad noqday banaadir sports club halka elman ay saddexaad noqotay waxaa ka soo qaybgalay xafladdaasi xubno dowladda ka tirsan gaar ahaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka ciyaaraha dowladda federaaliga ee soomaaliya abaalmarino lacageed ayaana kooxaha halkaas lagu guddoonsiiyey kadib kasoo koowo koobkii ay kooxda kubadda cagta ee dekadda ay ku guulaysatay muddo sagaaliy toban sano kadib dhinacayo wararka kale ee caalamiga ah wararka la xiriira ciyaaryahan naymar ayaa issoo taraya iyadoo la sheegayo in ciyaaryahankaasi uu hadda ku sugan yahay wadankaasi bortuqiiska halkaas uu tijaabo caafimaad ugu mari doono kooxda b s g ee wadanka faransiiska ciyaaryahankaasi wadanka braziil u dhasho shan labaatan jira ayaa la sheegayaa in heshiis shan sano u seexi doono kooxda kubadda cagta b s g markaasna toddobaadkii uu qaadan doono lacag ku dhow lix boqol oo kun oo lacagta yuuraha toddobaadkiiba marka laga jaro canshuurta ha yeeshee warar gordhow soo bax waxay sheegayaan in xiriir kubadda cagta ee dalka sbain ay diideen in ay qaataan heshiiskaasi lacageed ee qyoaaaiyosieedmilyan ee lagu nasaqayay qandaraaska barcelona kula jeega neymar markaasoo ay sheegeen xiriirku in arrinkaasi uusan ahayn mid sharciga waafaqsan isla mar ahaantaasina waxaa loo yaqaano financial fair blace uu markaa meesha ka saarayo wararku waxaa intaasi ku darayaan haddii barcelona ciyaaryahankaasi si rasmiga uga tago ciyaaryahanada kale ay suuragal tahay in beddelkiisa ay beddelaan ayaa wargeyska sky sports ee warbaahinta sky sports waxay leedahay waxaa ka mid ah philip cotino liverpool u ciyaara angel dimario b s g u dheela osman dembele oo brusha dodman u ciyaara paul debala oo yuventus ah antwa grisman atletico madrid kelian imbabe oo manoka eden hazard oo chelsea alex sanchez oo hore naadiga kubadda cagta ee barcelona lagu soo ciyaaray haddase arsenal u ciyaara iyo marco verati oo b s g ah dhegaystayaal dhinaca kale haddaan idin sheego valadimir klachko oo isagu ka mid ahaa horena usoo noqday nin haysta feerka miisaanka culus ee bishii abril feer la galay feeryahanka ee antwa joshua ee u dhashay wadanka ingiriiska antony joshua u dhashay wadanka ingiriiska ayaa sheegay inuu ka fadhiistay ciyaaraha guud ahaanba isagoo kow iyo afartan jira waxaase taasi meesha ay ka saartay in ay wararka suuragalka ahayd in mar kale labadaasi feeryahaan ay feertamaan bisha novembar kow iyo tobankeeda xubinta ciyaarahana waa nagayta
waa hagaag jamaal aad buu mahadsanyahay oo ciyaaraha inala socodsiinayey halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington gabagabadii idaacadda ayaanu ku dhownahay bal farsamo yaqaanka aan ka codsado mid ka mid ah heesaha dabacsan inuu inoo maqashiiyo hagaag heestaasi oo ay wada qaadayaan axmed seki iyo nasteexayndho ayaannu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale kulmayno waa sahre iyo jamaal oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo farxad lagu bogad shaagad